Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee gobolka Daadmareed ayaa fuliyay hawlgallo lagula dagaallamayo shiididda dhuxusha iyo ilaalinta deegaanka. Isku-duwaha ayaa hawlgalkan ku wehelinayeen ciidanka, shaqaalaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay isku-duwaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Cabdiqadar.
dhuxusha ilaalinta deegaanka iyo dembiilayaasha si aanu qaban lahayn Ee, waxaa kaloo aanu qabannay gaadhi dhuxul ah oanu ka soo qabannay tuulada gocondhaale oo gudubi noo yaallo imika aanu sii qaadi doonno sii kaxayn doonno haddii ilaahay ka dhigo Een, iyo dhowr goobood oo kale oo naloo sheegay oo dhuxushani ka baxayso oo iyagana aanu doonayn aanu soo gubno howlgalkaas wuu socon doonaa horena wuu nagu socday imakana wuu soconayaa waxa weeyaan in badanna halkan waanu uga dignay ciddii dhuxushaas ee, gacanta kula jirta ama dhibaatada ku haysa deegaanka ciddii maqal weyda ee ka dhaga adeegta waxa weeyaan iyadaa markaas dee wixii ku dhaca isu geysatay Ee, dembiilayaashiina waanu ku daba jirnaa qaarna gacantaanu ku haynaa Ee, marka waxa weeyaan waxaanu uga digayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay faraha kala baxaan dadka dhibaatada ku haya deegaanka ee dhibaataynaya ee geedkan nool ee galoolka ah ama tayada leh quraaca ah maraaga ah shidaya dhuxusha ka shidaya inay badbaadiyaan oo daayaan faraha kala baxaan Een, hadday dhuxul doonayaanna waanu u haynaa garanwaagii baa halkan oodweyne iyo galo iyo xaaxi iyo beerataba qaatay oo weliba aanu ku taakulayn doonaa haddii ay doonayaan dhuxul inay shidaan wasaaradda deegaanku gacan bay ka geysan doontaa marka waxaanu leenahay waarniyow lafihiinana u tura naftiinna waa ku dhammaatay geedkii naftooda waa isku dhammaaday isma oga dadkan maalgelinaya gaadiidka wata ayaa bahashan dhuxula dhaqaalaheeda iyo iyo macaankeedaba qaata laakiinse kuwan shidaya Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka ayaa dhankooda ka hadlay.
waxaa la bilaabay markii hore gud weyn baa la shidi jiray in iminka iyadoo yaryar oo gaagaabanba macaa si markiiba loo raro sii dayn mayno waayo haddii taa la sii daayo wuxuunbuu odhanayaa uun kii tawey shidayna wuxuunbuu odhanayaa kii hebel booyi kii sii daayey xabad nagu baxsan mayso isduuna si fiican buu noola shaqaynayaa wasaaradda deegaanku dhammaanteed ee baro saabka gobolka aad iyo aad dhammaan si fiican dowladdu way ku mahadsan yihiin saddex caloolood baa jirta caloosha dhulka iyo caloosha xoolaha iyo caloosha dhirta caloosha xoolaha waxa weeyaan waxay cunayaan geedaha ka soo baxa dhulkay cunayaan dadkuna xooluhu ku nolye haddii geed la waayo wax allaale waxa weeyaan jiri maayo dad jiri maayo sidaa daraaddeed sidaasaa dhirka loo ilaashanayaa cimiladay dhirtu wax ka taraysaa sidaa daraaddeed ninkaan dhulka ilaalin isagana la ilaalin maayo sharciga waajibkaabaa la marinayaa Een, waxaan leenahay ha laga waantoobo shaqooyinka way furan yihiin siduu isuduwu sheegay Ee, mashaariic badan baa jirta Ee, garawaagii baa loo sharcigareeyo ay garaaci doonaan ay ka shaqaysan doonaan lagu maalgelinayaa waxaa kaloo jira askar baa jirta oo ciidamaa la qorayaa taa lafteeda ayaa ayay geli karaan shaqooyinku way baran yihiin waxaa sidaa uu sheegay n- naafac naafacoodana ma qaataan xoogga iyo dhirtunba isku dhammaanaya